subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban kuwa f m yada iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com waa isniin afarilabaatanka bisha februari sannadka laba kun iyo shan iyo labaatanka saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barkii subaxnimo idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah faahfaahin ku saabsan xisbiga muxaafidka ee dalka jarmalka oo guul aan ballaarnayn ka soo hoyey doorashadii guud ee shalay ka dhacday dalkaasi haddaba maxaa laga fili karaa xukuumadda cusub ee soo socota ee dalkaasi jarmalka ilaa iyo intaan istar kala gaarin waa sideed asbuuc sideeda asbuuc wuxuu haystaa ra-iisul wasaaruhu inuu kusoo dhiso ama kanselarku wuxuu haystaa inuu kusoo dhiso xukuumad xukuumaddaasoo xukuumad wadaaga haddii aysan ku guulaysan xukuumad wadaaga inay isku afkartaan waxay noqonaysaa dalku inuu mar kale doorasho u dareero taasna lama filanaya dhaco sababtoo way ku qasban yihiin inay sidan ku aqbalaan haddii kale xisbiga midigta ayaa wuxuu heli doonaa fursad aada u weyn
waxaa kalood maqli doontaan warbixin ku saabsan taliska booliska ee somalilan oo ka warbixiyey falal amni darro iyo dilal toorey loo adeegsaday oo maalmihii lasoo dhaafay lagula kacay saraakiil ka tirsan ciidanka booliska iyo howlgal ay tooreeyo badan ku soo aruuriyeen oo ay ka sameeyeen magaalada hargeysa qodobadaas iyo warar kale ayaad dhegaysan doontaan balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida hogaamiyaha xisbiga muxaafadka ee jarmalka frereg meris ayaa axaddii shalay guul aan weyneyn ka soo hoyey doorashadii qaran ee dalkaasi ka dhacday laakiin xisbiga midigta fog ee dalka jarmalka ayaa soo hoyey guushii ugu weyneyd tan iyo dagaalkii labaad ee dunida hogaamiyaha kursiga kasii degaya ee olaf sholes ayaa qirtay in xisbigiisa bidix ee dhexe ee social democratska uu doorashada kala laabtay natiijo qaraar natiijooyinka hordhaca ee xalay ayaa muujiyey in xisbiga hadda talada haya uu u dhaadhacay kaalinta saddexaad saadaasha iyo natiijooyinka hordhaca ah ayaa muujiyey in xisbiga muxaafadka ee midoobay ee c d u iyo c s u uu helay sideedlabaatandhibcshan boqolkiiba waxaa kusoo xiga xisbiga lidka ku ah muhaajiriinta iyo soo galootiga ee a f d kaasoo keenay labaatan dhibic shan boqolkiiba halka xisbiga talada kasii degaya ee social democratska uu codbixinta ka helay lix iyo toban boqolkiiba waa natiijadii ugu hooseysay ee uu xisbiga doorashooyinka jarmalka ka soo hoyo tan iyo wixii ka dambeeyey dagaalkii labaad ee dunida markaas oo uu helay cododhanna labaatan dhibic shan boqolkiiba ninka la filayo inuu noqdo hogaamiyaha cusub ee jarmalka frereg meris ayaa sheegay in labaatanka bishan maarj uu soo dhisi doono dowlad wadaag ah hase yeeshee waxaa loo badinayaa inuu la kulmi doono caqabado dhowr ah jarmalka ayaa ah dalka ugu dadka badan midooda yurub waana mid ka mid a dowladaha ugu awooda badan isbahaysiga nato waxaa ku nool afar iyo siddeetan milyan oo qof sidoo kalena waa waddanka ugu dhaqaalaha wanaagsan dalalka ku jira midooda yurub boqolaal kun oo qof ayaa axaddii shalay isugu soo baxay gudaha iyo hareeraha garoon ku yaala magaalada bayruud si ay uga qayb galaan aaska hogaamiyihii hore ee xisbullah xasan nasrallah ku dhowaad shan bil kadib markii lagu dilay duqayn cirka ah oo ay israa'il fulisay xisbullah ayaa taageerayaasheeda ugu baaqday inay si weyn uga soo qayb galaan aaska taasoo u muuqata tallaabo muujinaysa in kooxdan ay sii xoogaysanayso kadib markii ay jab culus kala kulantay dagaal socday muddo afar iyo toban bilood ah oo ay la gashay israa'il kaasoo lagu dilay qaar badan oo ka mid ah saraakiisha sarsare ee garabyada siyaasadda iyo milatariga ururkooda sarkaal sare oo ka tirsan dowladda lebnaan oo diiday in magaciisa la sheego sababo la xiriira inuusan ruqsad u haysanin inuu warbaahinta la hadlo ayaa sheegay in dadkii ka qaybgalay aaskii shalay loo sameeyey xasan nasralah ay gaarayeen ilaa iyo afar boqol iyo konton kun oo qof cali fayaad oo ka tirsan garabka siyaasadda ee xisbullah ayaa sheegay in dadkan tirada badan ee ka qayb galay aaska ay muujinayso in xisbullah ay weli tahay xisbiga ugu taageerada badan lebnaan isla markaana ay meesha ka baxeen hadalhayntii ahayd in kooxda ay daciiftay ama la bahdilay nasrallah ayaa dhintay kadib markii ciidamada cirka ee israa'el ay in ka badan siddeetan bam ku garaaceen qolka ugu muhiimsan qolalka howlgallada kooxda kaas oo ku dhex yiilay xarunta ugu weyn xisbullah ee duleedka koofureed ee caasimadda lebnaan dhimashadiisa waxay dhabarjab weyn ku noqotay ururka xisbullah xisbullah oo ay taageerto iiraan ayaana ka mid a ururada ay dowladda maraykanka u aqoonsan tahay argagixiso dhegeystayaal warkeennii dunidana waa naga intaa subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal halkaad warkaasi ka dhagaysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington aan ku bilownaa sidii aad warkeennaba ku maqlayseen hogaamiyaha xisbiga muxaafidka ee jarmalka frerich maris ayaa axaddii shalay guul aan weyneyn kasoo hoyey doorashadii qaran ee dalkaasi ka dhacday laakiin xisbiga midagta fog ee bedelka jarmalka ayaa soo hoyey guushii ugu weyneyd tan iyo dagaalkii labaad ee dunida hogaamiyaha kursiga kasii degaya ee olof sholes ayaa qirtay in xisbigiisa bidix dhexe ee social demokratska uu doorashada kala laabtay natiijo qaraar haddaba faahfaahinta doorashada dalka jarmalka siday u dhacday natiijada kasoo baxday iyo waxyaabaha xiga ee la filayo in lagu dhaqaaqo iyo xukuumadda lasoo dhisi doono ayaan ka wareystay maxamed cabdulaahi farxalay oo ah guddoomiyaha hay-adda siko ee u dhaqdhaqaaqda arrimaha bulshada soomaaliyeed ee dalka jarmalka doorashadii jarmalka waxay ahayd doorasho runtii la wada sugayey waxay ahayd doorasho wakhtigeedii kasoo hormartay waxaa la filayay sanadkan sebtembar labada kun iyo shan labaatanka inay doorashadu dhacdo laakiin markii saddexdii xisbi oo dowladda bahwadaagta ku ahaa ay iskhilaafeen ayaa waxaa dhacday in la kala diro baarlamaankii madaxweynaha wadankuna uu ku amro ra-iisul wasaaraha inuu doorasho dalka u dareeriyo tan ayaa keentay saddex iyo labaatanka bishan in doorasho hordhac ah waddankan jarmalka laga qabto oo kasoo hormartay xilligeedii taasoo runtii ay adkaydba si lagu kala baxo waa gartay marka sidee u dhacday marka doorashada maxaase kasoo baxay sanadkan waxyaalo badan ayaa runtii isbedelay baarlamaanka jarmalka wuxuu ahaan jiray toddoba boqol iyo soddon iyo shan waxaa laga dhigay sanadkan waa la yareeyey lambarkiisii lix boqol iyo soddon ayaa laga dhigay lix boqol iyo soddon xildhibaan ayaa waxaa u tartamayay afar kun iyo shan boqol iyo lix qof kuwaasoo runtii reeq socday labaatan iyo sagaal xisbi oo kala duwan laba boqol iyo sagaashan iyo sagaal deegaan doorasho ayaa maanta laga codeynayey waxaana runtii ku soo baxay xisbigii c d u c s u c d u c s u waa xisbigii ay hogaamin jirtay angela merkel haddana uu hogaaminayo friedrich mers ninka la yidhaahdo oo runtii caawa labaatan iyo sideed dhibic shan ku hogaaminaya doorashada laakiin isaga laftigiisu ma gaarin codkii laga rabay ra-iisaarihii waddankan xukuumaddii ugu dambeysay madaxda ka ahaa olaf sols ayaa isagu caawa guul darro ee runtii loo hoyday laakiin waxaa loo badinayaa xisbigiisu inuusan siyaasadda ka bixin ee uu runtii ka mid noqdo dowladda cusub oo hadda la dhisayo maadaama aysan jirin cid ku guulaysatay boqolkiiba konton iyo kow xisbiga ugu badan labaatan iyo sideed dhibic shan ayuu helay olaf shols xisbigiis oo kale ama xisbiga socialku wuxuu helay lix iyo toban xisbiga cagaarku labaiyo toban ayuu dhaafi waayey oo xisbigii dowladda hadda ka mid ahaa waxaase mucjizo ah xisbigii midigta fog ayaa wuxuu noqday xisbiga labaad oo ugu awood badan waddanka jarmalka labaatan dhibic toddoba ayuu helay doorashadii hadda waa dhammaatay maxaa xiga marka maxay yihiin waxyaabaha ugu horeeya hadda lagu dhaqaaqi doono friedrich mers caawa dooda uu ka qayb galay oo loo qabtay dhammaan madaxdii xisbiyada wuxuu si cad u sheegay xisbiga midigta fog inuusan marna la shuraakoobayn dowladan la dhisayn taasoo micnaheedu tahay in la raadin doono haddeer dowlada cusub oo la wada dhiso waxayna u badan tahay in xisbiga socialka oo xisbiga hadda dalka talada haye oo rawasaarihii hadda wadanka runtii xukumayey iyo xisbiga c d o c s oo friedrich merz uu wato labada xisbi inay dowlad bahwadaaga soo dhisaan ilaa caawa taas ayaa laga warsugayey taas ayaa noqon doonta saas leeyahay midda laysku go-aan qaadan doono xisbiga cagaarka ayaa laga yaaba sanadkiisu inuu kamid noqdo doorashada oo inuu ka mid noqdo coalitionka ama gaashaanbuurta dowladda soo dhisi doonta laakiin sida u badan tahay haddeer doorashada iyo codbixinta oo hadda soo gabagabowday laba boqol sagaashan iyo sagaalkii gooboodba tirintoodii waa la dhamaystiray waxay u badantaha marka c d u c s u oo ah xisbiga friedrich mart oo ah ra-isul wasaare hadda runtii ninka runtii loo doortay maanta ama xisbigiisa ku guuleystay inuu la soo dhisi doono xisbiga socialka ama s b d
xisbigan hadda uu hogaaminayo ee ugu horeeya muddo ayuu jarmalka soo xukumayay marka ninka hadda horkacaya ama hogaamiyaha xisbigan loona malaynayo inuu noqon doono hogaamiyaha jarmalka ee maxaan ka naqaanaa siyaasadiisa ee halkey u janjeerto iyo isagaba qofku yahay waxaa lagu yaqaanaa nin aada iyo aada u go-aan adag waxaa lagu yaqaanaa nin runtii shaqo badan oo howl badan waa nin ka shaqeyn jiray shirkadaha ugu waaweyn oo runtii acsinka ama loo yaqaano sheerarka adduunka gada shirkadaha waaweyn oo ganacsiga siyaasadana muddo fara badan runtii kusoo jiro baarlamaan kusoo jiray xil wasaaradeed marna ma qaban xil kale oo rasaare iyo kuwa lamidkaana ma qaban laakiin mararkii ugu dambeysay wuxuu la yimi siyaasad aada u qallafsan oo dadka ajanabiga runtii ku qallafsan oo ah in xuduudaha waddanka runtii la adkeeyo oo la xiro in dadka dadka loo keenaayo runtii la joojiyo in dadka dembiyada gala waddankan jarmalka isla markiiba si deg dega waddanka haddii xataa dhalashada haystaan lala noqdo in sidoo kale barnaamijkii double citizenshipka oo sanadkii dhaweyd hadda xisbiga socialka uu runtii ansixiyey ama uu ku guuleystay inuu dalkan ka hirgeliyo inuu yidhaahdo qofka waa laga
hadda maxay yihiin fursadaha iyo caqabadaha horyaala ee hogaamiyaha hadda xisbigan hogaaminaya doorashada madaxda u ah inuu wadada jarmalka uu ku socdo hadda u bedelo dhaqaalaha wadanku runtii aad ba hoos ugu dhacay in dhaqaalaha wadanka lasoo xoojiyo waxyaalaha made in germany wixii la dhihi jiray oo jarmalku caan ku ahaayo jarmalka waxaa soo sameeya ama waxsoosaarka jarmalku inuu hoos u dhacay adduunka o dhan marka iyada laftigeed waxay rabaan inay soo xoojiyaan siyaasadda dadka ajnabiga maadaama dad fara badan oo ajnabiga ay runtii dhibaato badan geysteen waddankan oo waxyaalo badan oo khaladaada ay dhaceen ama dad fara badan oo ay ahayd in la celiyo sidoo kale haddeer labadii bilood ugu dambeysay ilaa afar shan dhacdo oo kala dambaysa ayaa dhacday tii magdamburg oo dadka gaariga la marsiiyey mid kale oo magaalada ashaafenburg oo mididad lagu dilay magaalada munchin oo asbuucii ugu dambeeyey doorashada dad gawaari la marsiiyey iyo haddeer maantada laftigeed doorasho dhacaysay oo nin qayb meel kaniisada macbada oo yuhuuddu leeyihiin runtii dad doorey ku geliyey isagiina ugu dambayntii la qabtay waxyaalahaas oo dhan waxay caddaynayaan runtii in siyaasaddii xakamaynta ajnabigu aada iyo aad ay dowladihii hadda tegay ugu fashilmeen marka waxyaalaha u horyaala ama hore ugu mudan waa intaas ilaa iyo intaan ister kala gaarin waa sideed asbuuc sideeda asbuuc waxaa wuxuu haystaa ra-isulwasaaruhu inuu kusoo dhiso ama kanselarku wuxuu haystaa inuu kusoo dhiso xukuumad xukuumaddaasoo xukuumad wadaaga haddii aysan ku guulaysan xukuumad wadaaga inay isku afkartaan waxay noqonaysaa dalku inuu mar kale doorasho u dareero taasna lama filo layahay dhaco sababtoo way ku qasban yihiin inay sidan ku aqbalaan haddii kale xisbiga midigta ayaa wuxuu heli doonaa fursad aada u weyn waa gartay marka adoo iisoo koobaya dadka soo galootiga ah iyo muhaajiriinta ku nool ee dalka jarmalka oo soomaalida ay ku jiraan muxuu yahay walaaca ay qabaan ee ku aadan doorashadan
maadaama doorashadii dhacday hadda walaaca ugu badan oo la qabay waxay ahayd xisbigan c d o c usu ama ninkan hadda ku guuleystay runtii hogaanka wadanku inuu dadka ajnabiga aada iyo aada mataqaana cadaadis u saaray uu shuruuc fara badan oo runtii ku adkaynaya ama mataqaana liddu ku ah dadka ajnabiga inuu la yimi qodobadaas oo dhan ma ma qiyaasayno inay hirgeli doonaan maadaama xisbiyo kale ay la dhisi doonaan laakiin walaac ay qabaan ugu weyn hadda waxa weeye dhalashadii wadanka jarmalka oo awalba si lagu qaata la ogyahay in runtii qofka laga laaban karo hadduu dembi galo waxaa ka mid a dadka awal negativeka haysta ama diidmada haysta oo waddankan isaga noolaan jiray laakiin hadda waxay noqon doontaa ilaa iyo afartan kun oo qof oo miiska saaran maanta hawshooda oo ah in la celiyo in sida ugu dhaqsiyaha badan loo celiyo xisbigan waxyaalaha uu meesha uu la yimi waxaa ka mid ah inuu dhiso xabsiyo ama uu diyaariyo xabsiyo dadka haddii negative la siiyo islamarkii la geeyo kadibna isla markiiba la celiyo marka waxyaalahaasoo dhan waxyaalaha dadka ajnabiga u fiicnayn
kaasi wuxuu ahaa maxamed cabdulaahi farxalay oo ah guddoomiyaha hay-adda seco ee ka shaqeysa arrimaha bulshada soomaaliyeed ee dalka jarmalka oo qadka telefoonka iigu waramayay taliska booliska ee somalilan ayaa ka warbixiyey falan amni darro iyo dilal toorey loo adeegsaday oo maalmihii lasoo dhaafay lagula kacay saraakiil ka tirsan ciidanka booliska iyo sidoo kale howlgal toorey aruurin ah oo ay ka sameeyeen magaalada hargeysa dadka tooreyda loo adeegsaday dilkooda ayaa waxaa ku jira taliyihii saldhigga booliska degmada maxamed muuge ee magaalada hargeysa warbixin ku saabsan arrinkaasi waxaa hargeysa nooga soo diray wariyaha v o eda xamse cali jeesto ciidamada booliska somalilan ayaa faahfaahin ka bixiyey afar dil oo ka dhacay somalilan kaasi oo loo adeegsaday mindi dadkan lagu dilay mindida ayaa waxaa ka mid ahaa taliyihii saldhigga degmada maxamed mooge ee magaalada hargeysa marxuun cabdi cali nuur oo derajadiisu ahayd gaashaanleh iyo saddex qof oo kale dilalkan ayaa ka dhacay magaalooyinka hargeysa burco iyo gabiley howlgallo ay sameeyeen ciidamada boolisku ayaa waxaay ku soo qabqabteen dhammaan beedeysanayaashii halka qaarkoodna la horgeeyey maxkamad ciidan sida uu warbaahinta u sheegay taliye ibraahim cabdi xaaji
waxaa xusid mudan inaan ummadda maanta u sheego afar diloo dhacay labadii toddobaad ee immikayna dhaafay dil ka dhacay burco laba diloo ka dhacay hargeysa iyo dil ka dhacay gabiley intaba toorre baa lagu galay toorre nasiib wanaag afartaba buliisku wuxuu ku guulaystay inuu qabto oo qaarkoodna maxkamadahoodii hadda waaba socdaan oo waa la xukumay qaarna baadhistii bay ku jiraan halkan waxaan isu soo taagay maanta inaan ummadda somalilan ku wargeliyo inay ogaadaan ciidanka boliisku si joogtaa inuu ula dagaalamayo hubkaa iyo mukhaadaraadkaa dadka waxyeelaya baadhitaankaasu la soconayo isagoo laba nooca iskoysyada waddanka magaalooyinkao dhan baabuurta waa la joojinaya waa la baadhaya waa ololaha socda marna ciidankoo luga oo batuuliya ah ama roondaa baa xaafadaha wareegaya meelaha tuugta lagu sheego meelaha kooxahan dagaalamo lagu sheego dooxyada meelahan kuwa mukhaadaraadka ay iyana joogaan hawshaasuna way socotaa ummadda somalilan waxaannu ka codsanaynaa inay buliiska ku gacan siiyaan hawshaa baaxadda leh ama laxaad kaleh ee ay wadaan ay ku gacan siiyaan qof kastoo ay la kulmaanna wixii uu gacan siin kara siin karo waxaan kaloo dadweynaha uga digaynaa weliba waalidka dhallinyaradu ay dhaleen inay ka ilaaliyaan isticmaalka iyo qaadashada hubkaa isugu jira seefaha midiyaha budhcadda budharhka iyo tuubooyinka sidoo kale ciidanka booliska somalilan ayaa warbaahinta u soo bandhigay hub fudud oo u badan budhadh bokoorado faashash iyo mukhaadaraad ay sheegeen inay ku soo qabqabteen howlgallo ay ka wadeen gobollada iyo degmooyinka somalilan sida uu sheegay taliya axmed siciid ololihii ama howlgalkii uu ciidanka boliisku waday labadan wiig oo lagu soo qabtay hubkan aad aragtaan ee silaaxul abyadka loo yaqaano oo ah kan inta badan haddeer dhaawacyada iyo dhimashadaba sababay oo ah mindiyaha teetanaha ah oo qofka lagu dhufto aan maaragtay nafta dhulka ula dhacayn iyo budharhkaa saddex iyo soddonka iyo barhka oo dubaaqada ah oo sidooda ku xukuman waa hub sharci darro ah oo bini aadamka naftiisa liddi ku ah iyo noloshiisa waxa boliisku ilaaliyaana waa nabadqabka iyo badqabka nolosha bini aadamka halkaa waxay taalla xashiishad sidaad arkaysaan duullaankaynagu socdaa waa xashiishadoo nafta dilaysa bini aadamka waa mindiyaha sool dadkii laisla dhacayo waa budharhka iyo xabaddii waxbaba inaga hadhi maayaan haddii waxaas inagu socdaan marka ummadda waxaan ka wacyigelinaynaa oo u sheegaynaa ninka hubkaa lagu qabto halkaa lagu soo bandhigay inuu yahay dembiile sharciga la horgeyn doono oo maxkamad maaragtay lagu saari doono oo ciqaabta uu mudan yahay heli doona marka waxaannu uga digaynaa dadku hubkaa in laga fogaado maxaanku dhahdaa ka ganacsigiisa iyo samayntiisa iyo qaadashadiisaba digniintaasaannu soo jeedinaynaa ganacsatada adeegsata midiyaha ayaa qaarkood walaac ka muujiyeen inay saamayn ku yeelato midiyahan ay boolisku uruurinayaan balse ciidamada booliska ayaa baadhitaanadooda ku eekeeyey goobaha ka baxsan suuqyada xamsecel jesto v o a hargeysa
suuqyada xoolaha lagu iibiyo ee guud ahaan dhulka soomaalida ee geeska afrika waxaa dhif ii naadir ku ah inaad aragto haweenay dilaalka ah oo xoolo kala iibinaysa shaqadaasi ayaa ka mid ah shaqooyinka ragga gaar ahaan odayaasha magaalada boorama haweenay lagu magacaabo dahabo barre ayaa ah haweenayda keliya ee dilaalka ah sayladda xoolaha ee magaalada wariyaha v o eda ee boorama haashim sheekh cumar good ayaa halkaasi kula kulmay oo warbixintan nooga soo diray hadda neef maa tiri adarigaa waaweyn oon kuu gala mooyaane adhi yaroo ii soo socdana maanta wuu olay kawdhe codkaasi aad maqlayseen wuxuu ahaa hooyo soomaaliyeed oo magaceeda la yidhaahdo dahaba barre oo dilaal xoolaha kala iibiye ka ah sayladda lagu kala gato xoolaha nool ee magaalada boorama shaqadaasi oo badanaa lagu yaqiinay ragga oo keli ah ayay hooyadan bilowday muddo hore dahabow waxaan kula kulmay sayladda xoolaha iyadoo shaqa maalmeedkeedii ku guda jirta waxaan weydiiyey ugu horreyn wakhtiga ay bilowday shaqadan dilaalnimada ee xoolaha nool waxaan ku bilaabay shaqadan labadii kun iyo saddexdii labadii kun iyo saddexdii markaan ku bilaabay shaqada way igu adkayd horta laba sano shaqada way igu adkayd waxaad kuugu adkaanaysaa shaqada bulshadu dee intaanad dhex gelin kolley taagtaag baa jira moogtahay waxaan iibin maysid iyo waxa la iibiye ee meesha loo yimaadayna waa qoys wixii adugu ama aad ka dhalatay ama adiga caruurtaada ahaa ee u dhowaaba yaa gaar ahaan loo iibiyaa xoolaha ee macnaha wax mujtamacoo la wala iibiye ma jira laakiin nin waliba wixii isaga faamiyigiisu meesha u joogaa marka iyadoo faamiyiga meesha loo joogo haddana waxaa imanaya dilaalba ma ihid iyo xoolaha ma iibin garanaysid iyo kolley taagtaag iyo indhakallalin iyo waxaasaa jira mogti intaa kabacdi markaan meeshii la qabsaday waa xoolaha wixii keena ee ama faamigaaga ama faamigaaga waxaa lagu odhanayaa hebel baa jooga waa lagugu yeedhaya xoolihii dee adigu meeshii ma wala ilaalin karti oo santarnayn ma tihid laakiin waa lagugu yeedha waxaa lagu odhanaya neef baa jooga kaala iibi sidaas baan ku iibiyey intaasoo sanana waan ku dhex jiraa afar shan iyo labaatan sanana iminka sayladdaa ku dhex jiraa alxamdulilah ilaahay baa mahadle kolba ilaahay waxauna siiyo dee maalinna waan helaa maalinna waa la waayaa lama laba maalmaan la waaya ama laba maalmaan la helaa kolba ilaahay wixii au nooga qorana waan kala hoyanaa ma xoolaha intay dhaqday iibisaa mise waa dilaal xoolaha ku kala iibiya sayladda anigu wax ganacsi ama sameeyo oo xoolaha mana iibiyo oo ma iibsado intoona iibsado ma iibgeeyo maxaa yahaydee xoolo anigu aan dhaqdayna ma soo iibiyo mujtamaca wixii xoolaha keena ee igu socday aniga igu lugle iyaan mujtamaca kale magaalada joogana kasii iibiyaa marka waxa weeye qof dilaaloo meelun jooga mayi waxaan ahay qof safiira lasoo haybsado dee meelo dhaadheer looga yimaado marka dhexda lasoo socdo marka lasoo soconayo wax kala gudbiyaan ayaanu laakiin qof wax ganacsada ma ihi xoolaha aad iibiso ma waxay iskugu jiraan geel iyo lo iyo adhi intaba way iskugu jiraan miya dhammaan wixii halkaa la keena geela loda dameeraha adhiga wax alle waxaan helaba waan iibina dibida wax kasta waan iibina gacanta ka bixiya
sayladda waxaa lagu arkaa iyadoo gacanta laisku dhiibayo oo faraha qiimaha lagu goynayo adigu markaa ma afkaad ka sheegtaa mise sidaa ay ragguba ugu kala iibiyaan xoolaha gacanta ee faraha tirada ay ku gartaan ayaad ku iibisaa maya waa wax noo cayiman faruhu farahaan ku iibinaa gamcahaan ku iibinaa gacmuhu waa wax noo cayiman mid waliba xubin bay leedahay mid waliba wax wax laga sheegay leedahay labada qofa wax ka iibsanaya ka iibinaya unbaa kala garanaya waa laysku shirabayaa intaa iga siisay intaa maaha gamcahan ku sheegnaa gamcuhuna wax ciladahoo macnaha ku jiraa ma jiro waxaan gamcaha dee qofka wax ka iibsanaya inuu kula garanayaa waxaa lagaga qaranayaa labada baac mushtadhe wax doonayso ma lagaga qaranaya qofka neef kale iyo ujeeddo kale lagama laha gacanta waa iyadu waa sidaa
wakhtiyada iibka xooluhu ugu badan yahay sayladan xoolaha ee magaalada boorama xoolaha ugu badan aad iibisaa waa xillima waa carafadoo kale iyo ciidaha labadaasaa noogu badan markaa mujtamac badan baan markaa samaysanaa ku karaaniyo wax qora ku joojiya ku ilaaliya aniguna gacantan dhiibaa oo dhex socdaana markaa qiimahan jara anugu caqabadii ugu adkayd ama waxyaabihii la yaabka lahaa eed la kulanta maxaa ka mid ahaa caqabaddan la kulmay waxaa ka mid ahaa xoolaha markaan iibinayey markii ay igu cusbayd sida ama lacagta loo doono ama qiimaha neefka fadhiisinta iminka neef kasta oo sare joogo ama adhay ha noqdo ama geel ha noqdo ama lo ha noqdo neefku sare joogu igu qiimaysan yahay laakiin laqabsigu markuu iga maqnaa dee walaac baa ku galaya meel niloo neefku intaa maaha hebelow intaabaan siiye bal intaa ka waran bal hebelow intaan buu ku iibsan yahay waxyaaba caynkaas qabadda igu adkayd laakiin iminka sare joogbu neefku igu qiimaysan yahay waxaa ku waaya mooyaane sixir waa gidaar neefku markuu saus joogo qiimihiisu wuu ii qoraya
haween saadan oo kale dilaalka xoolaha oo saylidan bowra ma joogaa ma jiraan haa islaan baa jirta xoolaha iibin jirta ayaa jirta laakiin wax kale iminka dumarkaa gegada joogo dhan gacantay wala bixiyaan tu wax soo iibsato oo qasha tu wax xadhiglaysato oo iyadu gacanta ka bixisa laakiin wax caamahoo laakiin mujtamaca u dhexeeya aanaa jirin dumarkaa kale maxay ka iibiyaan faraha badan le saylidda xoolaha jooga dumarkaasi waxay ka iibiyaan imanka inta xadhiglihii intay annaga naga iibsadaan xooloy gamcaha noo dhiibaan bay kasii iibiyaan hiliblaha ama muraadka ama qolada dhaqaysa qolada ladoo kale way soo iibsadaan etoobiyay tagaan cid kasta oo dumaroo halkaa joogta gacantay bixiyaan laakiin mujtamaca wax u dhexeeya anigaa jira maxaa kaa soo gala kala iibintaa xoolaha takliga kulba wixii ilaahay noo qoro dee kolba siday xooluhu yihiin wixii takligaa naga soo gala takligaas naga soo gala waxa weeye ha yaraada ha badnaa nolol maalmeedka ama kubadabaraa haashim sheekh cumar good v o e boorama
haddana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha hadduu sahan go'doomo geeda doonaya gaajiyo haraab markay gabaxa noqdaan hadduu sahan go'doomo geeda doonaya gaajiyo haraab qaar meelu sii galay hadday gawracaan gartaa kii wax garaada gartaa kii wax garaada loo gaysan jire gasiray inaga gasiray inaga inaga inaga yayna kala guuraya gasiray inaga gasiray inaga inaga inaga yayna kala guuraya
heestaasi ayaa u dambaysay idaacaddeenii subaxnimo tan idaacaddeenna galabnimona nabadgelyo
gartaa inasan wayna loo gaysan jire
gasiray inaga gasiray inaga inaga inaga yayna kala guuraya gasiray inaga gasiray inaga inaga inaga yayna kala guuraya